kulanti wacan oo wanaagsan dadka na dhegaysanaya meel kasta oo aad joogtaan halkani waa madasha sigistii oo alaaba aan idinka soo gudbino waraysiyada xiisaha leh ee ku saabsan arrimaha dhinaca siyaasadda ee soomaaliya maantana dhegaystayaal waxaa marti inooga ahay stuudiyaheena amaba madasha sigistiba aan idhahdee xildhibaan cabdilaahi goodax barre oo hore u ahaan jiray wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya xildhibaanku wuxuu haatan ku sugan yahay magaalada muqdisho isaga oo ka soo noqday magaalada nairobi ee waddanka kenya marka hore aan kusoo dhaweeyo cabdilaahi goodax barre madasha sigisti xildhibaan soo dhawow marka hore bismillahi raxmaan raxiim waa dhowahay walaalkeen waa ku salaamay marka hore waxaan jeclahay inaan umahad celiyo walaalkay asad oo runtii ku mahadsan in uu igu marti qaado madashan waxaan kaloon salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha madasha iyo adigaba
waa hagaag aan gudagallo su-aalaheena xildhibaan waxaad maalmahan u dambeeyey aada ku maqnayd waddanka kenya gaar ahaana magaalada nairobi aan ku weydiiyo sababta aad u joogtay nairobi maxay ahayd
nairobi sidaa ka warqabtidba waxaa joogo waddankan wixii international community ah oo la shaqeeyo berii hore waxaan ku dadaali jirnay inay halkan saldhigoodu noqdo oo sha-uuntooda iyo halkan ay ka fushadaan iyo xiriirka ay laleeyihin soomaaliya laakiin nasiib daro wixii ka dambeeyey muxuu ahaa labada kun iyo iyo afar iyo tobankii waxay bilaabeen inay dagaal u noqdaan oo sidii ay horeba caalad u ahayd ay nairobi degaan marka qoladaasna mar walba lagama maarmo maadaama ay gacanta kula jiraan arrimaha soomaaliya wadatashi marka wadatashi ay iigu yeereen ayaan u jiray
aan ka bilaabo gobolka hiiraan saan la socono xildhibaan waxaa beryahanba socday shirar iyo kulanno lagu gogol xaadhayey in laysku daro oo maamul goboleed loo sameeyo gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan waxaa moodaa inay xoogaa weli cakiran tahay in lays afgarto amaba heshiis qalinka lagu duubo iyadoo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba wasiirka warfaafintu ay dhowaan booqdeen lana kulmeen odayaasha iyo mas-uuliyiinta gobolladaasi ilaa iyo hadda xildhibaan xaggee wax ka socon laayihiin maxaa khaldan
waa runtaa waa su-aal aada u wanaagsan muxuu ahaa shacabka labadaas gobol waa shacab kuwa ugu habboonaa inay isku darsoonaan ay wax wada wadaagaan laakiin nasiib daro xukuumadda ayaa gacan adag muxuu ahaa la gashay gacan runtii aada u khaldan oo dadka iyagoon is arkin oo aan xaajoonin oo aan waxa ay isku darsanayeen ka wada hadlin oo aan awood qaybsiga ka hadlin damacday inay qof walbaba u meeriso waxa uu roolka uu qaadanayo muxuu ahaa marka meeshaas gobolka hiiraan runtii aada uga xumaaday gobolkan kale waa ku qanacsanaayen sidii dowladdu samaynaysa maxaa yeelay eex badan ayaa loo sameynayo waa loo eexanayo laakiin gobolka laga eexday oo gobolka hiiraan ahaa way ka gadoodeen sidaa aad ka warqabtaanna waxa weeye duubabkoodii oo dhan oo isku duuban oo hal ah ayay waxay qaadaceen muxuu ahaa inay tagaan shirka jowhar laga iclaamiyey taa waxaa la rabay xukuumadda inay u noqoto yacni wake up call inay inay hurdada ka kiciso oo ay ogaadaan inay cadaalad darrada ay samaynayan hore u soconaynin nasiib daro ma dhicin muxuu ahaa xukuumadda waan wada leenahay laakiin runtii meesha wax aada uga kharabnaayeen waa waa xafiiska madaxweynaha oo asigu isxijiyey shaqadan kana wareegay xukuumadda awooddii ay ay wax ku qaban lahaayeen marka taasaa waxay keentay runtii in la kala tuurto oo banaanka la kala istaago welina waa taagan tahay mana muuqato sasaan soo sixi doon inuu jiro ilama ah mid iyo laba iyo saddex haddii aad ka tilmaantid cadaalad darrada aad tirsanaysaana idin muuqda maxaa ka mid a xildhibaan
marka laba maamul la isku daraayo waxyaalaha maalmahan dambe dhaqanka noqotay ee lagu xisaabtamo waxaa kamid a caasimaddu halkey noqonaysaa yaa madaxweyne noqonaayo sidee madaxweyne loo noqonayaa sidee barlamaanka loo qaybsanayaa gogasha kharashka ku baxaayo say waxaas waxa horta inta badan dadka hor yaallo ay ku xisaabtamaan marka haddaad fiirisid muxuu ahaa madaxweynaha arrinta uu damcay inuu sameeyo oo dhibka keentay waxay ahayd in uu rabay nin asiga ay isku jifo yihiin inuu madaxweyne ka dhigo kharashkii muxuu ahaa gabasha gabashiina wuxuu geeyey jawhar kharashkii ku baxaayey oo qiyaastii shan kun shan milyan oo dollar ahaana wuxuu qandaraas ku siiyey dad ay qaraaro yihiin ninka uu damcay inuu madaxweynaha ka dhigo muxuu ahaa baarlamaanka wuxuu u badiyey muxuu ahaa qabiilka asiga uu ka dhashay ayuu u badshay oo qabaa'ilka faraha badan ay yidaan dego runtii aaday xildhibaanada ugu yaraayeen wayna muuqatay caaqimaduna waxay yiri burburkay noqonaysaa laakiin burburta sidaad ula socotaan meel meel hadda joogo oo aan waxna cidna tegin waayo marka waxay ku dambayn lahayd haddana jowhar inay caasimad iska sii ahaato marka in alla intii la qaybsanaayo oo dhan jowhar ay aatay wax alla wixii dadku qaybsan jiray jowhar ay aatay marka taasaa cadaalad darrada laga hadlayo wayahay haddii si toosa loo caddeeyo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud marka dhinac laga eego labada gobol ee la isku darayo ee gobolka shabeellada dhexe ee jowhar ay caasimadda u tahay iyo gobolka hiiraan ee ay beledweyne u tahay caasimadda midna madaxweynuhu wuu ka dhashay midna way dhaleen marka ama waxaad leedahay madaxweynaha laftiisa ayaa gacantiisa bidix iyo tiisa midig u kala eexanaya waa runta weliba hadda wax u eexanayo hiiraan inuu eexada ahayd marke waa meeshuu ku dhashay mataqaanaa inuu halkaa u leexday ahayd laakiin xoogo waxaad moodaa in uu dhinacaas kale u batay ayaad moodaa waanaba muuqataaba maxaa yeelay wax alla wixii la qaybsanayo jowhar u geeyay wax alla hal hal jo hiiraan uguma tegin go-aanka reer hiiraan ay gaadheen marka muxuu yahay odayaashooda odayaashoodu waxay gaareen in aysan jowhar shirka ka socda ka qayb gelin oo ay protest sameeyaan meeshii loo garaabi lahaa wuu baxay odayaashii isku duubnaa ayuu dhex fariistay qaar uu qabyaadad u sheego uu yiraahdo mataqaanaa waxaan ahay nin hawiyaha marada laygu celiyo iyo qaar uu beesa siiyo inuu beesa siiyona way caddahay dadku beesay siiyaan maqaanaa baabuurguu baxshay jagooyinuu baxshay oo generaalan dad ka dhiganaa wuu yiri mataqaanaa dad wuxuu yiri safiiraan ka dhigaayo qabiil hebel safiiraan siinaayo wax noocaasa aduu calaa kulli xaal dad sideedda duub ahaa isku duubnaa wuu kala qaybiyey saddex ayaa ka yeeshay inay jowhar aadaan saddexdii haddana mid baa ka noqday marka laba aaday tiina hadda waxay u muuqataa inaysan haddana shaqaynayn oo muxuu ahaa jowhar uu iska soo aflaabmi doono reerhiiraanna sidaan qiyaasaayo waxay bilaabi doonaan inay aayadooda ka tashtaan
xildhibaan qoodax marka maxaad is leedahay si kooban mustaqbalka iyo rajada laga qabo in labada gobol ay maamul wada samaystaan intee buu leegahay
waxa weeye wuxuu ku imaan karaa dhowr shay hadday dhacdo si aniga aragtideyda ay tahay hadda xukuumaddan waxaa u dhimanba waa wakti yar in layska daayo oo tanta ku xigto muxuu ahaa ay hawshaas ka shaqayso waa waa hal nooc ay ay ku midoobi karaan waxaa kaloo dhici karto in muxuu ahaa hadda laftirkeeda uu gacanta kala baxo madaxweynaha oo cadaalad darro lagu tilmaamay inuu arrintan gacanta kala baxo markii horeba shaqadiisa ma ahayn xukuumadda ayay ahayd shaqadeeda inuu gacanta kala baxo iyadana wax waa ku imaan karaan labadaas haddaysan dhicin aniga waxaa ii muuqata rajo xumo aada weyn in labadaas gobol ay ay midoobi doonaan waa tahay bal hiiraan aynu ka gudubno oo aynu tagno caasimadda maamul goboleedka puntland ee garowe sidaad la socotay xildhibaan maalmahan u dambeeyey waxaa ka socday shirar markaasi loo qoondeeyey in puntland ay aqbasho nidaamka four point five ee la doonayo in doorashooyinka soo socda ee two thousand sixteenka lagala qayb galo shirkaasi oo iminka aad moodid kulanadii u dambeeyey in la heshiiyey la heshiiyey labada dhinac waa puntland iyo federaalka marka ugu horreysa aan ku weydiiyo ra'yigaaga sidaad u aragtid heshiiskaas heshiiskaas waxa uu iigu muuqdaa mid laga maarmi waayey laakiin aan la iskugu garaabin waxaan moodaa in puntland la saaray culays aan aan caadi ahayn waxaan moodaa in puntland lagu furay probagando aada u fara badan oo laleeyahay soomaali waxay isku raacday ayaa ay hortaagan yihiin mana aha runtii arrintu noocaas dadka soomaali waxay isku raacdeen ma jirto wax yani mataqaanaa xasan sheikh iyo iyo iyo iyo iyo prime ministerka iyo iyo guddoomiyaha baarlamaanka ay daamtooda ka dhex arkeen iyo waxa la la safrinayo la gadaayo oo lagu raadinayo in muxuu ahaa extension dhaco yani muddo kordhis dhaco marka heshiisku waa jiraa heshiiska laftirkiisa ayaaba yani ka dhex muuqataa waxyaaba aan aan habbooneyn oo ood moodid muxuu ahaa in puntland iyaga laftirkooda ay ku khaldameen muxuu ahaa laakiin waxay doontaba ha noqotee marka runta layskugu yimaado waxay imaaneysaa muxuu ahaa in dantu lamhuraan ay noqoto waa tahay oo waxa saxa ay khasab ku samaysan doonaan waa tahay shirkaasi ka socday puntland intii aan qalinkaba lagu duugin madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu qabtay shir jaraa-id oo uu ku qabtay magaalada muqdisho shirkaasi jaraa-id waxa uu markiiba kaga hadlay arrimo ku saabsan in go-aanada heshiiskaasi ay qorayaan dib loo eegi doono oo aanu si fiican u odhan waanu aqbalnay arrinkaasina wuxuu ahaa arrin si fiican u dhacay waanan u hambalyanna annaguna dhinacayaga diyaar baanu ka nahay markiiba shirkaasi jiraay waxau ka cadhaysiiyey mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland waxaana uu shirkii hakiyey ilaa laba saacadood oo dambe oo mar ay ku sirteen in laga noqdo heshiiskaasi shirkaas jiraa'id ee puntland ka cadhaysiiyey ma dhegaysatay xildhibaan haddii aad dhegaysatayse muxuu ah maxay ahayd ujeeddada u weyn ee xasan sheekh uu ku carqaladeynayey in heshiis aynkaasoo kale ah oo wakti dheer la sugayey in laysku afgarto oo gacmaha lays saaro
horta muxuu ahaa sida wax u dhaceen sidaan fahmaayo waxaa weeye in madaxweynuhu loo soo diray draft maadaama madaxweynuhu dalka uu yahay in loo soo diray draft muxuu ahaa waxa lagu heshiinayo maadaama oo insider ahaa oo inside information haystay oo yani xog hoose oo waxa la saxiixi doono uu haystay waxaa habbooneed inuu prime ministerkiisa yidhaahdo qodobkaasi qodobkaas waa saas iyo saas ku qaab daran yahay laakiin waxa uu ahaa nasiib darraa inuu media isticmaalay ujeedadiisana annaga dadkana siyaasadda ka shaqeeya way way noo caddahay maxaa yeelay marka horeba runtii puntland marka bresherka la saarayay looma saarayno inuu wax wanaaga ka yimaado waxaa loo saarayay in puntland la isolate gareeyo oo isolation la geliyay ayaa culeyska loo saarayay laakiin ujeedada u dambeyso ee muxuu ahaa madaxweynaha iyo prime ministerka iyo guddoomiyaha baarlamaanka ay leeyihiin dana kala duwanba ha ku lahaadaane in waxan la kordhiyo cid walba loo kordhiyo way waxa ay raadinayaan taasna baarlamaanku waa kasoo horjeedaa marka inuu inuu heshiiska carqabato geliyo oo lagu kala tago uu raadinayay dabcan waa waa siyaasiyiin waxa ka muuqda ficilkiisa ayay ayay tahay laakiin haddana meel looma fadhiisan muxuu ahaa marka danti dantii intaa laga shaqeynayo ayaa marki dambe la qabtay xildhibaan qodax ma is leedahay doorashooyinka soo socda xilliga loogu talagalay way dhici doonaan ilamaha inay dhici doonaan maxaa yeelay wakti badan ayaa la cunay wakti badan ayaa lasoo lumiyey ilamaha in waktigii loogu talagalay ay dhici doonaan laakiin waxaan qiyaasayaa in muxuu ahaa international communityga beesha caalamka muxuu ahaa xilka kala wareegi doonaan muxuu ahaa xukuumadda iyo iyo dowladda oo ay iyagu si toosa u maamuli doonaan muddo oo aan la dhihi karo muxuu aha waa technical extension oo shaqada intay socoto shaqada socoto ugu dhamaystiraayana ay ku darsoomi doonto ayaan qiyaasayaa aniga qiyaastayda markay tahay waa sidaas waana nasiib darro in annagoo dowlad leh oo waddan madax bannaan nahay in shaqa naga kala wareego dad ajaaniba oo soomaaliya arrimadeeda danaynaya nagala wareegaan
waxaad ka mid tahay xildhibaanada soomaaliya xildhibaanada soomaaliya golihiisa baarlamaanku waa golaha sharci dejinta ee soomaaliya sharcigii idinka laydinka sugayey ee aad ummadda soomaaliyada shacabka u ballan qaadeen iska daaye dad kale oo lagu tilmaamo beesha caalamka ayaad moodaa inay hawshiinni gacanta ku hayaan oo iyagu marba nidaamiyo sida four point five iyo arrimo kale shirarka meelaha lagu qabanayo oo kale iyo arrimo badan oo pressure amaba cadaadis lagu saarayo maamulada soomaaliya sida puntland oo kale ay ka mid yihiin waxay dhammaantoodba ka yimaadaan bulshada caalamka maxay idinka oo xildhibaanadiia idinka iman waayaan xeerarka iyo nidaamyada waddanka lagu dhaqayo oo ay u noqdaan kuwo dibadda idinkaga yimaada oo laydin yeedhiyo horta markii ay ay tahay waa su-aal aada u wanaagsan markii ay tahay muxuu ahaa sharci dejinta nidaamka sharci dejinta uu lagu sameeyo sida uu qabo muxuu ahaa dastuurkeena iyo iyo xeer hoosaadka baarlamaanka maadaama sharci kasta oo la dejiyo fulinta laga rabo inay fuliyaan waxaa nidaamka barlamentarianku siiyaa fursadda sharciga lagu soo draafti garaynayo oo qoraalka qabya qabyada lagu soo samaynayo xukuumadda la siiya si ay bedinta sharcigu markuu dhammaado ula noolaadaan ay uga shaqaysiin karaan sharci marnaba ma dhici karo inkastoo sharciyan uu dhici karo haddana marnaba sharci ma dhici karo in baarlamaanku curiyo uu bilaabo uu dhameeyo uu yidhaahdo xukuumadda waa idinkaasi ku shaqeeya marka sharci kasta oo baarlamaanku keeni waayo waxaan waa waxaan loo keenin baarlamaanku marka eed saasa ma yeelan karo weliba shuruucda qaarkood oo aada muhiimka u ah oo aan islahayn muxuu ahaa waxay muhiim u tahay taabigelinta mataqaanaa doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka intaan curino oo aan diyaarino ayaa xukuumadda u dhiiri jirno dhihi jirnay war wakti haddaada haynana idinku muxuu ahaa soo soo soo akriya xukuumadda ha lasoo martiya hanaloo keeno waxaa kamid a sharciga xisbiyada waxaa kamid ah sharciga dooroosh doorashooyinka waxaa kamid a sharciga lagu aasaasayo maxkamadda dastuurka intaba baarlamaanka inti sameeyey ayaa xukuumadda ugoyi yiray war noo keena asigoo ka cararaya baarlamaanka inuu jibiyo qodob dhahayo waa in xukuumaddu soo curisaa shuruucda marka sharci samayn markay tahay nidaamku waa taas baarlamaanku sharci loo keenay oo haysto oo miiskooda yaalla ma jiro absolutely waadna baari kartaan oo waad ogaan kartaan arrimahan kale oo walbaba dadka ajaanibka ay gacanta laga soo gelayaan waa nasiib daro in yani mataqaanaa mas-uuliyiinta xilka aan u dhiibnay baarlamaanka haddaan nahay sida madaxweynaha iyo prime ministerka in ay shaqadooda jabaan oo oo markaa ay noqoto in ajaanibka danaha leh marnaba aan loo sheegi karin wardanihiina muxuua meel la fadhiya ay gacanta la soo galaan way imaanaysaa maxaa yeelay soomaaliya cadowga jooga waa cadow adduunka oo dhan ka dhexeeyo soomaaliya waxaa ku dhintay wax tiro ka badan shan kun oo oo qof oo oo ajnabiya oo ciidana oo oo soomaaliya ka barbar dagaalamaya marka lama dhigi karo ma danaynaysaan meel fariista laakiin waxaa la rabaa in soomaaliya danaheeda qabsato oo meel laga soo galaba la waayo
waa hagaag dhegeystayaal halkaa aad waraysigaasi kala socotaan waa madasha sigistii oo alaab aan idinka soo gudbino sidii horeba aan idinku sheegnay waraysyada xiisaha leh ee arrimaha siyaasadda soomaaliya ku saabsan weli bartamaha ayaynu waraysigaasi kaga jirnaa waxaana marti inoo ah sidii horeba aan idinku sheegay xildhibaan cabdilaahi goodax barre oo isagoo hore waxaan jiray wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya xildhibaan aan mar kale ku noqonno su-aalaheenna waxaa jirta intii aad joogtay magaalada nairobi waddanka kenya waxaad qabatay shirar badan oo jaraa'id ood aada ugu dhaliilaysid madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud xilligii aad ahayd wasiirka arrimaha gudaha waxaad ahayd saaxiibkii ciisho midax baad ahaydeen garabkiisa midig baad ahayd waxaad ka mid ahayd raggii loo tiirinayey in aad bannaanka dhigteen ra-iisul wasaarihi xilligaasi cabdiweli sheekh axmed intaasi kadib marka la eego dhaliilaha iyo farakutaagga inta badan aad ku farta ku fiiqaysid madaxweynaha waa maxay sababta ugu weyn ee madaxweynihii aada saaxiibka ahaydeen aada xiliyadan dambe aada aada ugu miisaysid waa maxay sababta
waa su-aal wanaagsan marka hore saaxiibnimada runtii anugu ma aqaano in qof lala shaqeeyo saaxiib lala yahay saaxiib aan la ahaa madaxweynaha ma jirin markaan wasiirka ahaa shaqadeydaan guda jiray sida aan marka hadda la joogo aan wax uga hor taagnaa oo aan wax uga celinayaan berigaasna uga celin jiray taariikhdu way qoran tahay wax badan oon iskaga hor nimid oo aan aanan isla mari weynay ayaa jirtay sababaha muxuu ahaa haddaad fiirisid xukuumaddii la dhisay muxuu ahaa aan uga harayna waxay kamid ahayd in aan markii aan wadi joognay aan ku ahaa nin ad adag oo marnaba aan u ogolayn inuu ama sharciga jibiyo ama shaqo aan shaqadiisa ahayn u dhex galo taariikhdaas way qoran tahay haddaan mid kaa xasuusiyo waad waad la socotaan inaan muxuu ahaa beri aniga wasiirka arrimaha gudaha aan hor istaagay nidaamkan maamulada lagu dhisaayo oo dariiqii laga leexday oo aan ku tilmaamay in dastuurkii laga leexday khaladna ay tahay meel xunna lagu wado muxuu ahaa shaqooyinka maamul samaynta gobolada waad xasuustaa muxuu ahaa dhowr mar inaan ka dhawaaqay gudahana hadee waxa weeye dadba dadku wax badan aysan ogaaneyn baa jiray oo oo aan ka waday marka anigu saaxiib lama ahayn laakiin waan wada shaqayn jirnay wada shaqayntuna markii talooyinka ugu fiicnaa ayaan isleeyahay ayuu ayuu iga heli jiray laakiin nin tala ku nool ma aha talada meelo gaara oo oo aan macno samaynaynin dowladnimadana aan aan ehel u ahayn ayuu talada ka qaataa muxuu ahaa kooxaysi iyo wax noocaasa marka aniguna weli ama asuga ha ahaado ama qof kale ha ahaato wixii waddankan dariiqa saxa sidaan aniga is idhaahdo ay iigu muuqato ka leexiyo waan tilmaamayaa oo saaxiib siyaasadeed oo aan loogu dul qaadanaya inuu waddanka dumiyo aan leeyahay ma jirto waayo cidda uu talada ka qaato ee madaxweynuhu aad sheegaysa ma cid gaaraba wuxuu ka qaataa waa koox gaara oo oo ood moodid inay muxuu ahaa waddanka inay koox ku maamulaan rabo waa koox makshuufa oo mataqaanaa la yaqaano oo oo ayagu magaca la baxay damil jadiid la yidhaahdo waddankan aan ehel u ahayn runtii marka damil jadiid baa gacanta ku haysa sidaasoo hadal ku dhigaysaa soo ma aad iyo aad waddankan waxa ka kharibmaayo o dhan koox kooxdaas magacaas la baxday ayaa mas-uulka ah aan ka gudubno xildhibaan aan tagno bal dhinaca kale aan eegno kooxda al-shabaab ee argagixisada ah ee in badan dadka iyo shacabka soomaaliyeed iyo xukuumadahoodaba aada ula dagaalamaysay dhowaan boqolaal ka mida kooxaha kooxdaasi al-shabaab ayaa waxay u firxadeen dhinaca gobolada ama maamulka puntland oo kale iyo galmudug dhinaca xeebaha si aad la socotid ama aad wararka ku dhegeysanaysay waxaa halkaasi al-shabaab ka gaadhay rarbaaxo xoog leh waxay noqdeen wax la qabqabto iyo wax la laayo aad baa lagu hambeliyeyey gaar ahaana maamulka puntland gacantii ficneed ee ay ka geysteen in ay difaacaan dhulkooda islamarkaasina ay cashar lama ilaawaana siiyaan al-shabaab maamul goboleedka galmudug ayaa iyaguna soo qabqabtay markii ay dagaal la galeen laftoodu in badan oo ka mid ah kooxdaasi su-aasheedu biyodhaceed waxa weeye xildhibaan markii aad ahayd wasiirka arrimaha gudaha ee aad joogtay magaalada muqdisho al-shabaab xilliga doonaan bay soo geli jireen waxay doonaan bay qarxin jireen way noqon jireen intii aad ka tagtay wasiirka arrimaha gudaha lafteeda xaalku waa sidii uun al-shabaab waxaad moodaa inay tahay muqdisho oo kale meel ay aada isugu hadlayn karaan oo waxay doonaan samayn karaan aan ka wasiir ahaan ku waraysto oo su-aasheedii ku weydiiyo xilligii aad master qoodax ahayd wasiirka arrimaha gudaha maxaad dharbaaxada maamul goboleedka puntland ama galmudug ay al-shabaab u siiyeen oo kale aada u siin weyday oo aad dhabbacad ugu ridi weyday kooxdaasi argagixisada ah mise waxaad lahayd waa meel caasimada ee wiilasha xoogaa dhowr
bismillahi raxmaan raxiim horta waa su-aal wanaagsan muxuu ahaa waa waa u wada hambaliyeynay adna hadda waan jecelahay inaan mar kale iyo mar kale u hambaliyeeyo shacabka reer puntland iyo maamulka puntland iyo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee puntland joogo intaba muxuu ahaa waa u hambaliyeynayaa shaqada wanaagsan ay qabteen aadaan ugu hambaliyeynayaa waana waana mudan yihiin in loo hambaliyeyo taa haddaan kasoo tago nimankan cadowga runtii waktiga aniga aan mas-uuliyadda aan aan waddanka aan wax ka hayay oo wasiirka arrimaha gudaha aan ahaa dabada ayaan uga jiray shan iyo labaatan degmo ayaan ka xoreynay degmo la yiraahdo muxuu aha degmadaas waxaa maamulo nimankii shayaadiinta ahaa ee aad ayay usoo yaraatay waxay kusoo koobaantay adiga shan degmo waxaan dhamayn muxuu ahaa gabadan kaga jiray meelo aada muhiima ayaan ka qabsanay dariiqyadii ay iskaga gooshi jireen oo yacni koonfurta iyo waqooyiga ayaan muxuu ahaa ka qabanay sida deegaanka torotoro oo kale oo isku xiro corridor isku xiro muxuu ahaa kuwa jooga jubbooyinka iyo kuwooda jooga gobollada dhexe dariiqaas waan xirray muxuu ahaa waxaan daba taagnayn in muxuu ahaa qaarkood soo noqdaan qaarkoodna soo qabanno mas-uuliyiintooda waaweyn waa la socotaan runtii dareyshal asaarnaa magaala xamarne markaas qaraxyada iyo shirqooladoodu aada iyo aad ayay hoos ugu dhaceen waa muddadii laba laba labadi kun iyo afar iyo tobanka sanadkaas iyo iyo dhammaadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii kadib waxaa dhacday nasiib daro bishii juun sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka bishii bishii lixaad wixii ka dambeeyey waxaad moodaa inay na soo riixeen oo meelo muhiima sida torotoro oo kale ay dib u qabsadeen erida welnaweyn iyo leege kasoo baa nala kasoo saaray waxaad moodaa in qoryooley waxaa muuqata qoryooley iyo kuntuwaarey iyo marka iyo muxuuaha janaale iyo awdheegle iyo muxuu ahaa hadda oo inaalin dhaweeto leego waxaan dhihi rabaa laanta buur oo konton kilomitr xamar u jirto afgo inay mataqaana labaatan kilomitr u jirto in muxuu ahaa ay soo galeen waxaad aragtaa in xamar qaraxyadii kusoo bateen maxaa yeelay meele ay maamulaan ay heleen meele iskasoo abaabulaan ay heleen runtii waxaasna waxay ku timid muxuu ahaa dadnimo xumada xukuumadda noo dhisan aniga aragtideyda haddaan la sheegin ummadda soomaaliyeed been baan u sheegaynaa waxaa laga yaabaa markaan saas yidhaahda in la yidhahdo oho ninkan waxa weye mataqaanaa xukuumadda ayuu waayey inuu ka qayb galo markaa wuu caytamayo caytan ma aha reality ah oo na hor taalo oo waxna hor yaallo weeye intaa aan kuu sheegay waxaa dheer degmooyinka buulo burte iyo beledweyne iyo jalalaqsi iyo ceelbuur iyo meesha la yihahdo jowar in culays iyadana uu saaran yahay oo ay kor degan yihiin oo oo magaalo walbo inta hadda aan kuu sheegay wax ka yar toban kilomitr saldhigyadooda ay u jiraan marka waxa weeye runtii xukuumad ahaan waa ku fashilanay in muxuu ahaa cadowga aan sii baacsano balse iyagaaba hadda na soo riixaay
wagaag inagoo waktiga ka faa'iidaysanayna xildhibaan cabdilaahi goodax bare aan soo gebagabeeyo aan ku siiyo markan fursad aad ku hadashid dadkaa ku dhegaysanaya ee soomaaliyeed guud ahaan maxaad u sheegi lahayd rajada soomaaliya aad ka qabtid inay mar kale agaheeda ku istaagto wadahadallada socda doorashooyinka mustaqbalka si kooban maxaad odhan lahayd aada umahadsan tahay waa fursad fiican horta wakti xuno wadan ku jiraa oo wakti abaareeda waxaan jeclaa lahaa in ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dadka abaaraha qabsaday loo soo gargaaro oo loo soo loo soo maanta la xasuusto duruufta adag ay ku jiraan oo oo wax lala qabto dhanka siyaasadda waxaan dhihi lahaa meel kastoo aad joogtaan haddii waddan gudihiisa joogtidna de waaba u nooshahay waa dhex fadhidaa haddii aad wadanka dibaddeeda ku jirtana opinion makers hatino yani dadka ra'yiga curiyo wanaagsan inta badan qurba joogta ayuu ka tirsan yahay marka in wadankan loo soo fikiro oo talooyin la keeno oo laga qayb galo siyaasadda aan cidna siyaasadda looga dambeynin muxuu ahaa siyaasadda lala wadaago ra'yi la keeno waxaan ku shaqeyno mararka qaarkood waan dawaknay oo oo maamuba dhibkiisa aan ku dhex jirnay macno ma samaynayno mararka qaarkood ra'yi nal kusoo biiriyo runtii way habboon tahay marka maanta waddanka ha loo gurmado wuxuu taagan yahay meel uu gadaal u noqon karo khatar uu gadaal kula noqdo ay dhici karto laakiin haddii fikradihiina fiican la helo oo dad meel mariyana la helo waxaa laga yaabaa inaan muxuu ahaa horey uga gudubno marka intaasaan aan aan ku tala bixin lahaa waana mahadsantihiin adiga iyo muxuu ahaa asadna aadaan idinka mahad celinaa aada iyo aad baa umahadsan tahay xildhibaan cabdillaahi goodax bare oo hadka telefoonka nagu warramayay isaga oo jooga magaalada muqdisho dhegaystayaal sidii hore baan ku sheegay waraysigaasi waxa aanu la yeelanay cabdilaahi godax barre oo hore u ahaan jiray wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya haatanna ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya tan iyo kulankeena dambe waraysikan oo kale intaynu dib ugu kulmi doonno waa cali xalaadho oo dhammaantiinba idinkaga tegaya sidaa iyo nabad gelyo